maxamed khaliif aad iyo aad waad umahadsan tahay waxaa sida lagu ballansanaa maantay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i b c ay furayeen warqadaha codbixinta si ay u tusiyeen warbaahinta iyo weliba sidoo kale musharaxiinta kala gedisan intii lagu guda jiray howlgalkan oo daqiiqado kooban ka hor aanu kasoo dhaqaaqnay xarunta ay ka socota arrintani ayaa waxaa ka dhacday arrin markaasi abuurtay huuq iyo weliba sidoo kale jahawareer la xiriira warqadaha gofanaha kalifi iyo gofanaha ismaamul goboleedka mombasa gaar ahaana deegaanka mvita warqadihii yaalay in ay sidamar ay ku imaatay oo markaasi sidii loogu talagala aan loo kala gaarsiin deegaankaasi taasoo ay xaqiiqisteen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee i e b c suudii maasha oo ah madaxa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i e b c u qaabilsan deegaan xildhibaneedka mvita ee magaaladani mombasa bartamaha ku taala ayaa arrintani sheegay in ay garawsadeen khaladkaasi dhacay laakiinse ilaa iyo maqribka intaan laga gaarin ay xal ka gaari doonaan isagoo arrintaani ka hadlayay ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa suudi maasha madaxa guddiga doorashooyinka i e b c u qaabilsan arrimaha doorashooyinka deegaanka mvita Zoezi ambalo tumelikamilisha kwa sasa ilikuwa ni zoezi la kufungua zile uh, ballot papers kwa zile pellets zake ambazo huwa tunalifanya mbele ya wale wagombea na pia wanahabari. Limekwenda taratibu, limeenda vizuri. Tumepata tu changamoto moja ambayo kwamba kumekuwa na ballot papers ambazo hazikuwa za hapa, tumezipata ziko hapa za Kilifi, tuseme kwa ufupi na kama nilivyotangulia kusema hilo ni suala ambalo limo ndani ya uwezo wetu, ndio maana tumefanya hilo zoezi mapema ili tuwe na muda wa kuweza kurekebisha hiyo hali. So tunavyozungumza ni kwamba tayari tushawasiliana na vitengo husika na hilo swala lina, lina, linafanyiwa kazi. Ningeomba tu wananchi wa Mombasa uh, wasiwe na wasiwasi, hili ni swala ambalo liko ndani ya uwezo wetu. Kesho asubuhi wataweza kupiga kura kumchagua gavana wao.
maxamed cabdi bootaan weli qadka ayuu ku jiraa maxaa kaloo ka cusub arrimaha doorashooyinka ee gobolka xeebta maxamed khaliifow isla arrimahaasi anoo ku guda jirno markii ay dhacday warqadahaasi isdaba maray kilifi iyo mombasa loo kala waday ayaa waxaa dhacday in ciidamo aad iyo aad u fara badan oo aan qiyaastii ku qiyaasay ilaa boqol iyo konton askari waxaa la keenay goobta lagu magacaabo alindina oo ah halka ah markaasi codadka lagu tirin doono deegaanka mvita oo looga dhawaaqi doono xildhibaanka mvita la dooran doono doorashada sannadan labada kun iyo labaiyo labaatanka marka waxaa jirta in amniga aad loo adkeeyey ciidamadana ay markaasi halkan ammaanka u adkeeyeen taageerayaasha waxaa ku sugnaa markaasi halkani cabdismaan shariif naasir oo ka mida masharixiinta ugu cadcad xilka gofonnimada ismaamul goboleedka mombasa iyo weliba sidoo kale masharixiinta kale sida xasan cumar saraay iyaguna arrintan doonaya in lasii xaqiijiyo